dadweynaha reer puntland iyo soomaaliya iyo reer mudug iyo nugaal waxaan rabaa inaan usoo gudbiyo xog yar oo waxa weye waddada hadda meesha ay marayso ee waddadaas alxamdulilah waxay maraysaa meel wanaagsan ee waxay maraysaa toddobiyo labaatan kilomitr inay hadda dhammaystiran tahay garaakal roadkeedii qalabkeedii daamirka dhigi lahaa iyo daamirkeedii iyo karagtarkeedii jayga lagu saari lahaana ay dhammaystiran yihiin hadda wixii hadda bishaan ka dambeeyana ay ku bilaabanaysa laamigii inta bisha ka hadhay waxa weeye ay waddadaasina si wanaagsan u socoto shaqadeedina ay wanaagsan tahay